asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ah waxaa aalaana halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas qayb ka mid haddii eebeyd mahayo waxaa la yidhi laba nin ayaa jiri labada nin laba magac oo cajiiba ayay kala lahaayeen mid waxaa la odhan jiray magaciisa waadi midna waxaa la odhan jiray goohaa waa soomaalidii hore ee macnayaasha lahayd waxaa weeye dee danla-aan may ahayn dadka soomaaliyeed markay magaca la baxayaano carruurtan hadda magacyada dot comka loo bixiyo oo kaleento waagii hore loolama magac bixi jirin ee magac macno loo raaca leh iyo si uu u dhaco ayaa la yeelan jiray ama ilmaha loo bixin jiray kaasaa lagu aadin jiray in magaca rasmiga ah ee la isticmaalahaya uu noqdo marka labada nin midna waxaa la dhihi jiray waadi midna waxaa la dhihi jiray goohaa labadii nin ayaa haddii eebeyd mahayo dee raggana waad og tihiino rag fara badan hoos ka tuur leh iyo dacaayidaysi lama waayo waa iska buux labadii nin marka ee noocaas ahaa oo ahaa laba ninoo maaragtay hoos ka tuur leh ama isqaniina ayaa maalinkii dambe waa la safray haddii safar dheer la galay safarkii dheer waa safar haydaarleh safar haydaar leh oo geeduhu ay ku xagan hayaan oo haddii eebeydmahayo dhagaha dhurduhu kaa gelahayo oo noloshu adag tahay oo dhulku qallalan yahay oo abaaro jiraan ayaa safarkaa dheer ee haydaarta leh ayaa la galay markii safarkii dheeraaya haydaartale la galay muddo dheer ayaa la socday iyadoo xilli kulayla lagu jiro ayaa waxaa loo yimid meel waadi ah oo laba buurood dhexdoodaho biyo ka soo rogmadaan ama tog soomaaliga waxaa lagu dhaaban mana tog iyo fardaan ayaa lagu dhaha laakiin waadi waa carabi asalku waa carabi waadi markii la dhaho haddii eebeed mahayo marka waadigaas ayaa la awrtii lagu furtay xoolihii la watayna waa lagu dadabray oo waxaa layihi halkan aynu harsanno labada nin marka hooska tuur ayay leeyihin hooska tuurkuna dee waa wax ilaaya maanta jiro oo rag far badan oo xitaa reemagaal iyo kuwa ganacsatihii siyaasiyiiniyi ayaa hooska tuur badan laho wax la qaran karaa ma aha ama soomaali ha ahaata ama ajnabiga kale ha ahaata ama ummadaha kale ha ahaatee dadka hooska tuur kale aad iyo aad bay u badan yihiin in laysqaniino oo qandhuufo in rag laga waayana waaba ceebtiisaba oo inay ceebtiisa tahay waxaana tusahaya nin la dhihi jiray haddii eebeyd mahayo gooni cabdixaaji la dhihi jiray gabay usoo tiriyo sayid maxamed usoo diray waxay ahayd rag cayaayir iyo maansa waa camaladiisii bay ahayd moogta waxaan uga jeeday waxa rag cayaayir iyo maanso waa camaladiisii taasaan uga jeedaa marka waa goohaa iyo maogtahay waadi goohaa iyo waadi waxa uu yidhi war meesha kulula cakuwaadi cakuwaadigiyo meesha kulula waan ku guban meesha maxaana dhex dhigay intaasuu israaciy kii kalea u jawaabay marka wuxuu yidhi maxay u kululaan weyday waa meelbaas saddex sano ayuusa goohaa ku dhihinba u fiirsaya cakuwaadi kululaa meesha de ninkana waadi baa la dhahaa moogta cakuwaadi meesha kululaa buy moogta markaasuu yidhi muxuu u kululaan waaya afar sano ayuusa goohaa ku dhihin afar sano ayuusa goohaa ku dhihin jawaab jawaabsii bay noqotay marka labadaasna sidaasay isugu jawaabeen mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhagax iyo ukumo waa la kala ilaaliyaa dhagax iyo ukumo waa la kala ilaaliyaa